dowladda ay hoggaanka u hayaan gabana axmed cabdulaahi jiir iyo xigeenkiisa axmed maxamed caato ayaa waxaa lagu dhaliilayaa inay ka gaabisay wax ka qabashada dhanka caafimaadka iyagoo horay u ballanqaaday in bulshada wajeer ay u keeni doonaan biyo iyo sidoo kale daawo dhammaystiran balse labadii isbuuc ee lasoo dhaafay deegaanada qaar ee wajeer waxaa laga soo tebinayaa in haweenay ay umulraaceen iyo sidoo kale in haween qaarkoodaba deegaanada qaar ay ka waayeen adeega dhanka caafimaadka oo loola cararay deegaanada deriska sida mandheeraa deegaanka qorof xaraar gaar ahaan tuulada qarsa oo u jirto magaalada qorof xaraar dhowr iyo toban kilomitir ayaa waxaa haddana laga soo tebinayaa in haweenay ay u geeriyootay dhiig joojin la'aan ama daawo la'aan sidaasina ay ku umulraacday kadib markii ay weysay daryeelka ay helaan hooyada iyo dhallaanka wakiilka deegaanka qorof xaraar maxamed salaad ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in wasaaradda ugu dhaqaalaha badan wajeer ee caafimaadka ay ku fashilantay shaqadii loo igmaday waxa uuna wasiiradda caafimaadka ugu baaqay inay iscasisho maadaama hooyo umul ah ay u dhimanayso dhiig joojin la'aan iyo sidoo kale daryeel caafimaad la'aan maanta halkan waxaan taasi ugu fidinhayaa gabar walaashay oo ku geeriyootay qarsa oo ku umulraacday sabab awgeed markii mandheerta ay lagu celi kusoo bixi weysay wakhti badanna ay foolinaysay maamadaas oo la dhahaa aamina axmed sumbul oo halka cunuga geeriyooday iyo halay haysata laba cunug hadda ila ay u horraysay maamadaas aan tacsiidaas u dirahayaa qaraabada iyo ehelada inay sabar ilaahay ad siiya run ahaantii arrintaas waxaan leeyahay in arrin county governmentka specially health department arrin laga saaxday oo laga jiiftay inay tahay sababa jira oo isbitaallaan halka qarsa ay dadweynaha ay sheeganayeen oo wax badan dhibkooda ayaan sheegay hadday baarlamaanka tahay iyo hadday executive tahay oo arrimahooda aan haddan ka hor aan sheegay isbitaalka halkaas ku yeella oo ama laga dhisayo county governmentka nawaaxda amniga special forces ayaa degeen oo la wareegeen halkaa magaaladaas oo aad magaalo u weyn ay tahay location weyn ay tahay oo fotaskeeda almost fots ay ka soo dhacayiin ku nuuxnuuxsanahayeen wakhti badan heemad daawoy lagu siinay oo heemadda nafteeda ay didilaacday oo ay kala daadatay halka naaska oo joogina in reinforcement loogu diray qorof xaraar subcounty markii naasaska halkaas joogeen laga soo bedelay oon replacement aan la geynin qorofxaar subcounty hosbital qarsa waxay u jirtaa wax yar ay u jirtaa qorofxaar subcounty hosbital kilomitr ama kilomitr waxaa kaloon aad u soo jeedinhayaa waaxda health department oo weyn tahay wasiiradda ilaa chief officerska inay shaqadooda ay gabeen runtii waa arrin naxdin leh waa arrin tiiraanyin leh waa arrin na taabanayso oon ka danqanahayna ambulance aan halkaas geynay sababta ay ku soo tagtana ma aqaana maxaa yeelay sababta ay ku soo tagtay ilaa hadda ma aqaana waxaan dhihi karaa uun eed u soo jeedinhayaa chief officerska both of them ande iyo wasiiradda dhammaantood inay shaqada iska casilaan ay istaahilaan runtii ambulance halkan laga dira qorofxaraar subcount waxba uma taraysa waxbana uma caawanaysa sababtaa jirta qorofxaraar waxay ku taashaa kilomitrs waa meel aad u fog ambulance inta ka tagtayna mar ay dad caawanaysa ma laha run ahaantii dadka administratively shaqooyinkooda inay qabsadaan la raba waxaa waaye chief officers ilaa iyo wasiiradda dadka ayaka dhammaantood hoos imaadayan isbitaalka dhanka kale mudane maxamed salaad ayaa sheegay in deegaanka qorof xaraar lagala soo laabtay gaariga gurmadka deg deg ah oo ay bulshada ku maaran qabeen ee ambalasta waxa uuna dowladda kauntiga wajeer si deg deg ah ugu baaqay inay gaariga ambalasta ay ugu soo celiso deegaankii uu ka howlgalayay ee qorof xaraar ambulance aan haddan ka hor aan geeyey qorof xaraar subcounty jidka ay ku soo tagtay iyo sababta ay ku soo tagtay iyadoon lagala tashanin ayaa iska soo tagtay maxaa yeelay gaariyaal badan oo national government iska leeda halkaas jooga department kasta oo national governmenta meeshaas joogta isbitaal ayaa jira waxa halka istaalka oo subcounty hosbitalka gaariga yeelay loogu soo tagay waa sabab aan maanta aan halkan aan ka sheegi karin eeddaas kadib waxaan ka codsanayaa county government inay tilaabadan mid soo noqoto ay noqonin oo la geeya ambulances oo u adeega dadweynaha na soo doortay oo dadweynaha u taagannahay baarlamaanka wajiha county assembly waxaa in la geeyaan codsanayaa wajeerboor ambulance oo u adeegta ilaa handhaaki east boojigaras ilaa iyo laambiib arbaqayraansi iyo inta kale oo soo jirta waxaas ogtihiin qorof xiraar subqorof xiraar word aad bay u baaxad weyn tahay qurfaxaad ward waxa ay ka kooban tahay geriley east handaki east oo ku taasha geriley oo boodhaga halkaas ah ilaa iyo kutulo east oo ku keenta jowhar east lambiib intaasay ka kooban tahay waaad bay u baaxad weyn tahay haddii aan la helin adeeg bulshada oo deg degna meeshaas waa lagu rafaadi karaa waxaan ka codsanayaa ambulance in la geeyo wajeerboor qorafxaraar riba sidii emergencyga oo liigu heli karana hosbital in loo helo qarsa bulshada qarsa oo replacement ah sababtooy tahay istaalkii loo dhisay waxaa la wareegtay niman special forces oon anagana ayaka aan ka maarmin oo indhaha hayna oo maaragtay securityga iyo nabadgelyada halkaas sugaayiin run ahaantii arrintii iyada waa arrin hataa mbiga aan u sheegay aadan dawuud aska warqaba gafanaha saas golta aska warqaba waxaan rabaa haddii wax walba ay kala horeeyaan ama priorities ay kala qabaan isbitaalkaas sida ugu dhaqsaha badan ay dawladda countiga ay u dhista ambulances oo safiskaas geeyaana dadweyne waxaan isku dayey in wasaaradda caafimaadka dowladda countiga wajeer eedaha loo jeedinayo aan wax ka waraysto balse imaysan suuragelin in aan helo si kastaba ha noqotee wasaaradda caafimaadka ee dowladda countiga wajeer ayaa lagu dhaliilayaa in wax ka qabashada baahiyaha caafimaadka ay ka gaabisay iyadoo isbuucyadii lasoo dhaafay deegaanka tarbaj qorof xaraar iyo sidoo kaleba diif ay haween ugu umulraaceen daryeel caafimaad la'aan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer